Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Abdiwaayeel ayaa waxa uu maanta kormeer ku tegay xarunta hay-adda NIRA ee degmada Caabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud halka uu xafiiska hay-adda NIRA ay ka wadaan bixinta ID kaarka qaranka ee National ID wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha xafiiska nire ee caabud waaq waxaanu mahad celiyey howlwadeenada xafiiska sida hufan ay ugu adeegayaan bulshada degmada caabud waaq iyo guud ahaan waqooyiga gobolka galgaduud runtii maanta waxaan halkan kugu soo booqanaa bal in axwaasha ogaano bacdan aad muddo bilah shaqaynayseen xafiiskan iyo xafiisyo kale oo laga furay waa jira galmudug stateka galmudug sida degmooyinka gaalkacyo cadaado iyo dhuusamareeb iyo caabud waaq degmooyinkaas maaha keliya kuwa ay runtii niira ka shaqeyn doontay waxaa soo socda iyana degmooyinka kalena in mustaqbalka dhow laga furi doono haddii alla idmo marka booqashadanna maanta waxaa ugu weyneyd inaan ogaano isdiiwaangelinta heerka ay marayso iyo wixii caqabada inaan halkan ku ogaano haddii alla idmo waad mahadsan tihiin tiimku warbixin warbixin fiican oo aadna siiseen ilaa hadda horumarada aad gaarteen iyo muxuu ahad caqabadaha intaba waa ku mahadsan tihiin guud ahaan marka waxaan rabaa inaan laba saddex point ka iraahdo faa'iidada kaarkan qaadashadiis uu isu leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan kaarkan runtii wuxuu ku salaysan yahay aqoonsiga qofka qofka bini aadanka aqoonsigiisa ama identitygiisa waa waxa wax ugu muhiimsan weye qof aan la aqoon muxuu ahaa inuu china yahay inuu soomaali yahay inuu maraykan yahay muxuu ahaa waxaa kala soocaya waxaa weeye qofkaas kaarka aqoonsiga ama i d-gaas ama national i d-gaas wuxuu marka horeba qofkii siinayaa meesha qofka kan ka soo jeego iyo muxuu ahaaye dalka u yahay iyo degaanka u yahay intaba markii laga soo kaco muxuu ahaa maxaa faa'iidooyin oo kaleo markaa kusii jira awalan marka koowaad horta adiga baa isqeexay oo kaarka wuxuu aqoonsi buuxa siiyey midka aad ugu tahay marlabaadka intaas oo faa'iido baa kaarkii leeyahay wuxuu leeyahay oo soo socota haddii alla idmo dhammaan adeegyada ama ha noqdeen kuwa gaarka ah ama ha noqdeen kuwa guud oo dalku uu baxsho dhammaan adeegyada la bixiyo o dhan qofku hadduusan uusan wadin nin aqoonsi oo qofku yahay aan la aqoonin way adag tahay in loo adeegaa runtii hay-adda aqoonsiga qaranka ee niira ayaa waxa ay xafiisyo kala duwan ku leedahay degmooyin galmudug ka tirsan caabud waaq xafiiskeedan waxa uu ka mid yahay mid ka mid a xafiisyada ay dadku ka heli karaan bixinta aqoonsiga qaranka